Dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay ayaa ahaa muddooyinkii dambe kuwo kaalin firfircoon ka qaadanayay nabadaynta iyo dib u dhiska dalka. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa faahfaahin ka bixiyay doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan wacyigelinta nabadaynta iyo horumarinta bulshada. Dhalinyaradan ayaa ugu baaqay da'yarta Soomaaliyeed inay xoogga saaraan ka shaqaynta nabadaynta iyo horumarinta dalka.
magacayga waa ayuub anigoo ka mid ah dhallinyarta ee ku nool magaalada dhobley dhallinyarada waxyaalo badan ay siyaabooyin badan ay uga qayb qaadan karaan horumarinta bulshada iyo amniga ama security guudka waxaa ka mid ah dhallinyarta inay eh, maamulka la shaqeeyaan oo wixii oo een, sharciga iyo islaamka sharci islaamka guud iyo iyo maamulka wixii ka hormaadsan inay macnaha ayna ayaga u horumarin oo ay u horseedin ee wixii qaldan oo nooca ay arkaan inay soo gudbiyaan saa awgeed dhallinyarta waa lafdhabarka bulshada Een, markaad fiiriso bulshooyinka badan markay dhallinyar tahay isku duuban yihiin oona ee, dowladda amarkeedii ama sharciga toos u qaadanayaan waxyaalooyin badan aad hagaagayeen bulshadana waxay meeshay ka hagaagtana waa dhallinyarta meeshay ka halowdana inta badan waa waa dhallinyarta Ee, waxaan aaminsanahay dhallinyarta haddii sharciga qaataan oo sidii loogu talagalay u fuliyaan ay ee, sharci islaamka lafteeda ay qaataan waxaan aaminsan yahay waxyaalo badan ay ay- ay amniga ka bedeli karaan Een, waxaa soo hoosgelayaa een, horumarka horumarka waxay ka ay qayb qaadan karaan dee dhallinyarta kolley haddii inta badan waxaa u badanahay baadamuundo oo qofka hadduu self confidence uu leeyahay isaga uu isku filan yahay isaga uu leeyahay maxaad qabsan kartaa oona ku tiirsaneen een- een si- meelo qaarkooda sida hadda hadduu qofka dhaho daad dhib qofku u dhibingareeyo een, dowladda ama maamulka oo qofka isagana uu shaqo abuur samaysanin ama ay ay ku fikirin suu horumarku gaari lahaa dee waxaad moodaa inaynu macnaha horumar aan la gaarayn oo qofka uuna ay tiinkiisa meesha ku dhumayo dhalinyarta waxaan aaminsanahay haddii ay ayaga intay kacaan oona ku tiirsanan een, sida badan hadda haddaa fiirsato dhalinyarta intooda badan waxaa lagu tiirsan yahay waalidiinta waalidiinta haddiise waxyaalaha badan ayna soo bareen ayna soo- noo soo qabteen sida haddoo kale waxbarashayna soo bareen haddii maadi iyo haddii diin noqotoba dee qofka haddii ilaa iyo uuna heer jaamacadeed ama heer eerkii kaleba oo horumar kale uu kusii gaaray hadduu waalid gacantu ku hayo dee waxaan aaminsan yahay inuu asaga kaalintiisa uu gabayo oo waalid mar walba dabajoog u noqdo hadduu laakiinse qofkii asaga een, indhaha intii lagu buujiyo oo waxaan waxaan waxaan fiican intaasaan haddii lagu dhaho oo haddii aad isbuus garayso waxaan aaminsan yahay inaad aad uu heer gaari karo qofka horumar badan uu soo kordhin karo ama een, oo adduunyada la qayb qaadan karo magacayga waa cabdulaahi axmed een, oo ka mid ah een, dhallinyarada degmada dhobley dhallinyarada horumarka iyo nabadeynta deegaanka waxay ka qaadan karaan qayb weyn oo libaaxa dhallinyaradu waa indhihii bulshada waa dadka inta badan hadduu maanta dhib dhaca xitaa uu dhibka soo gaaro dadka ugu horreeya inay ka qayb qaataan oo ay nabadda wacyigeliyaan loo baahan yahay waa ayaga sida goobaha ay dhallinyarada isugu imaadaan ama goobaha waxbarashada ha noqdaan goobaha banooniga ama dhallinyarada ay ku ciyaaraan in mar walba ee dhallinyarada ay ka qayb qaataan horumarka iyo nabadeynta deegaanka waa wax macnaha deegaanka iyo dhallinyarada iyo dadkaba u dan ah wallaahi sida ay la tahay waxay ku wacyigelin karaan meel kasta oo dadka isugu imaadaan een, ama goob waxbarasho ha noqoto ama goob kale ha noqoto ama goob dhallinyarada isugu imaanayaan oo ku ciyaarayaan ha noqoto in mar walba dhallinyarada ay ka shaqeeyaan horumarka iyo amniga een, deegaanka baan aad ugu boorinayaa